أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الnml casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sideetan iyo labaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi waidaa waqaca alqowlu waidaa haddii waqaca ou dhaco ou waajibo alqowlu cadaabkii alle xaggiisa kasoo fulay calayhim iyaga dushooda haddii uu ku waajibo ou ku dhaco akhrajnaa waxaanu bixinaynaa lahum iyaga aan usoo bixinaynaa daabbatan daabad ayaanu usoo bixinaynaa min alardi dhulka xaggiisa aanu uga soo bixinaynaa daabadda oo tukallimuhum la hadlayso iyaga maxay kula hadlaysaana ana annaasa biana annaasa dadku kaanuu waxay ahaayeen laa yuuqinuuna inaynan yaqiininaynin biaayaatinaa aayaadkeena halkan alla subxaanahu watacaala calaamaadka saacadda iyo markay soo dhowaadaan waxyaabaha la arkayo iyo saacaddii markay dhacdo iyo dadku asnaafta ay kala noqonayaan iyo buunka afuufitaankiisa iyo caalamkan sidan hadda u taagan ee buuraha iyo dhulka iyo samadan iyo sida ay ku dambeynayso rabbi ka waramaya subxaanahu watacaala marka alla wuxuu yidhi waidaa haddii waqaca ou dhaco bimacnaa ou waajibo waayo alqowlu qowlkii qowlkii alle xaggiisa ka yimid ee ahaa cadaabka in iyaga la cadaabo calayhim iyaga korkooda haddii uu ku waajibo oo uu ku dhaco cadaabka alle dushooda uu ku dhaco oo caradii alle ay timaado akhrajnaa lahum waxaanu usoo bixinaynaa iyaga daabatan baan usoo saaraynaa daabad daabaddu marka waa neef xoola ah waay laakiin neefkan xoolaha xoolaha caadiga oo kale ma aha waa neef hadlaayo maka ayuu kasoo baxayaa waa hadlayaa sida axaadiidta qaar ay tilmaamayso wou hadlayaa muxuu ku hadlayaa marka dhowr tafsiir baa ku jirto mid waxa uu leeyahay qofka mu'minkaana waxay u sheegaysaa inuu mu'min yahay gaalkana way calaameyneysaa ama gaalnimadiisay u sheegaysaa sidaas waa la yidhi oo mu'min kaafir mu'min kaafir ayay dhehaysaa macnaha labaadna waxa uu yahay waxa ay ku hadlayso ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun dadku aayadaheenni ma yaqiininayaan sidaasay dhehaysaa ayb calaamaadka saacaddayna daabaddu ku jirtaa muslim imaam muslim fii saxiixihi wuxuu kusoo saaray min xadiidi abi hurayra nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi baadiruu bilacmaali acmaasha la degdega oo acmaasha ku degdega sitan yacnii lix arrimood intaynan imaanin ka hor duluucu shamsi min maqribihaa qoraxda inay galbeed kasoo baxdo waddukhaanu iyo dukhaanka dukhaanku marka waa qiiqa imaanaya dadka maxsharka geynayo waddajaalu iyo dajaal iyo wadaabbatu lardi aayaddan miday sheegayso waay iyo daabadda dhulka iyo wakhaasatu axadikum dadka marka ay noqdaan dad un dantooda keliya un ka fekero qof kastaa tiisa un uu ka fekero waxyaabaha caamkaana marka ay si xun markaa u dad aan markaa ahal u ahayn iyo waxyaabaha ay ama ay maareeyaan waxaa kaloo sidoo kale iyadana marka imaam muslim uu soo saaray nabiga sal l ly slam inuu yidhi ina awala alaayaati khuruujan calaamadaha aakhira midda ugu horeyso xagga soo bixitaanka ku horeyso duluucu shamsi min maqribihaa qoraxda inay meeshay u dhacda kasoo baxdo waaye wa khuruuju daabati daabadda oo soo baxdo waaye cala annaasi dadkay kusoo baxaysaa duxan xilli barqa ah oo la arkaayo wa ayuhumaa kaanat labadaas qoraxda iyo daabadda labadooda tii ahoo qabla saaxibatihaa iyo teeda kale kasoo horeyso fal ukhraa midda kale calaa atharihaa raadkeeday kusoo joogtaa yacnii labadooda middii soo hormarta maaha ta kale waa ku xigtaa wa ayib axaadiid badan baa marka daabaddaasi kusoo aroortay daabadaasina marka inay hadlayso oy calaameynayso oo markaa qofkii mu'minka ahaana ay yani iimaan mumin iimaan ay ku sheegayso qofkii kale isagu gaalka ahaana markaa ay gaalnimo ku tawbiiqinayso macnaha baa marka allah subxaanahu watacaala uu tilmaamaya marka alla wuxuu yidhi waidaa haddii waqaca uu dhaco alqowlu qowlkii cadaabkaa laga wadaa calayhim korkooda uu ku dhaco akhrajnaa lahum waxaanu usoo bixinaynaa daabatan daabad min alardi dhulka xaggiisaanu uga soo bixinaynaa taas oo tukallimuhum la hadlayso qiraaaad qiraa'ada mutawaatirkaa saas waay qiraa'o markaan mutawaatir ahayna waxaa jirto taklimuhum dhahayso taklimuhum haddii la yidhaha min alkalmi weeyaan marka way dhaawacaysaa waay waa calaameynaysaa dayib hadalkeedaas markaada muxuu noqonayaa marka qaar waxay leeyihiin adyaanta kale inay baatil tahay bay ku warramaysaa islaamka maahani qaar waxay yidhaahdeen hadalku waxaa weeyaan haadaa mu'min ayay leedahay mu'minka ka kalena haadaa kaafirun bay dhehaysaa waqiila waxaa la yidhi kalaamku waa ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun intaba waa la yidhi ana annaasa xarafkaasna laba qira'a ku jirto abuu camar iyo keyrkii waxay akhriyeen ina annaasa ina annaasa haddii la akriyo tukallimuhumta ayaa macno qowl ayay wadataa waa iyadoo la yidhi oo kale taquulu waay wa bacda alqowlina inada waa la hoos dhigaa oo hamza hamsadu maksuura waa ta ay noqoto isti'naafay ku wadaan bacda alqowlna waay ana annaasa haddii la yidhaahna ba ayaad usoo qadaraysaayoo tukallimuhum waa hadlaysa way la hadlaysaa maxay kula hadlaysaana biana annaasa saasay kula hadlaysaa dadku kaanuu inay ahaayeen laa yuuqinuuna inaynan yaqiininaynin biaayaatina sidaabay kula hadlaysaa wa yowma naxshuru min kuli ummatin fawja miman yukadibu biaayaatina fahum yuusacuun wadkur xus yowma maalin naxshuru aan ururinayno dadkii min kulli ummatin ummad kastaa dha ummad kastaa xaggeeda fawjan aan kasoo ururinayno koox ee aanu kasoo ururinayno kooxda oo miman ah yukadibu beeninayeen biaayaatina aayaadkeenna beeninayeen fahum iyaga yuusacuuna waa la kala horayaa oo waa la kala celcelinayaa kuwaasi qaarko ama qaarkood baa qaarka kale lagu soo celinayaa oo kuwan baa la celinayaa si kuwa kale ay usoo gaaraan waa laysa soo gaargaarsiinayaa marka xataa idaa goortii jaa-uu ay yimaadeen qaaluu qaala wuxuu dhahayaa alleh akadabtum ma beeniseen biaayaatii aayaadkaygii miyaad beeniseen walam tuxiituu walxaal lam tuxiituu aydna aydnan koobin bihaa aayaadkaygii aydnan ku koobin cilman wax cilmi ah idinkoon ku koobin am mise maadaa maxaybaad kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen maxaad samaynayseen wawaqaca waxaa dhacay alqowlu cadaabkiibaa calayhim korkooda ku dhacay bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigooda dartiis fahum iyagu laa yandiquuna ma dhawaaqayaanoo waxay ku cudur daartaan oo ay maalinkaa ku marmarsiyoodaanoo ilaahay u sheegaan ay ugu cudur daartaan maalinkaa heli maayaan wadkur alla wuxuu leeyahay xus yowma maalin naxshuru aan kee aan ururinayno min kulli ummatin ummad dhammaanteeda xaggeeda fawjan aan ka keenayno koox jamaaco waa kuwa ilaahay beeniyey minman kooxda oo minman ah mintaani tabciidiya ma aha leanna maxaa yeele waxaan la keenaya kulligood fawjkan oo dhan waa gaalo waay kuwan marka lasoo bixinayo ummad walba laga soo bixinayo waa kuwooda gaalada ah marka minman ka mid ah ma la dhahaye ah baa la leeyahay kooxda oo minman ah yukadibu beeninayaan biaayaatinaa aayaadkeenna beeninayeen kuwii aayaadkeenna beeninayeen baa ummad walba laga soo dhex bixinayaa koox koox kuwii aayaadka beeninaya ah baa lasoo bixinayaa fahum iyagu yuusacuuna waa la celcelinayaa oo waa laysku celinayaa yuraddu awaluhum calaa aakhirihim kooda horaa la celinayaa kan dambaa loo celinayaa suma yusaaquuna markay isa soo gaaraan waa la quminayaa marka sidii xoolihii oo kale marka laysa soo gaarsiiyo ee markaa qowsaarka uu kaxaynayo hore ayuu marka u kaxaynayaayou u quminayaa ayb macna sidaas waay fahum yuusacuuna waxaa kaloo lagu macneeyaa waa la waa la kala horayaayo waa la kala celcelinayaa celcelintana dabcan waxaa loo celinayna intay isa soo gaaraan dabadeed la kaxeeyo naartii loo kaxeeyo wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan suuratu maryam aan kusoo marnay xataa idaa ilaa an jaa-uu xataa idaa bimacnaa ilaa an waay xataa idaa jaa-uu ilaa an jaa-uu ilaa ay ka yimaadaan xaggee imaanayaan marka waxay imaanayaan caarasaati alqiyaama bankii qiyaamaha qubuurtii bay kasoo kaceen waa lasoo qumiyey bankii qiyaamaha loo soo wadaa xataa idaa jaa-uu ilaa an jaa-uu intay ka yimaadaan qaala markay yimaadaan marka meeshii qaala allah wuxuu dhahayaa akadabtum ma beeniseen biaayaatii aayaadkaygii miyaad beeniseen ee ilaahay waa ogyahay oo hadda istifhaam ayaga war iyo looga rabo ma ahane tahakum iyo waxaa ku jira marka iyo tawbiikh waa la haydaareynayaa waa la ceebeynayaa waa su-aal marka yacnii ceebeyn iyo jees jees iyo haydaareyn ku dhisan way nacam ayb akadabtum ma beeniseen biaayaatinaa aayaadkeenni miyaad beeniseen biaayaatii aayaadkaygii miyaad beeniseen sidaa buu alla dhahayaa walxaal idinkoo weliba miyaad beeniseen lam tuxiituu aydnan koobin bihaa aayaadkii cilman aydnan ku koobin ay walam tacrifuuhaa xaqa macrifatihaa aayaadkaygii miyaad beeniseen idinka oo aan garanin fahmin waxa ugu liitaa weliba marka walam tuxiituu bihaa cilman jumladaas oo xaaliyada ah waxay markaa qeydaysaa marka ay aayaadka alla beeninayeenba xaalkoodu wuxuu ahaa cilmi la-aan macnaha marka meesha ku jira waxay tahay qofku haddii uunan u fiirsanin waxbaa u yimid hadal baa loo sheegay waxbaa loo la yidhi arrin baa marka la keenay waxbaa dhegihiisa ku dhacay maxaa laga rabaa qofka caaqilka ah horta wax waa fiirinayaa waa baarayaa markuu baaro cilmi u yeesho dhinacyo badan uu ka ogaado go-aankii uu ka gaaro waxbaa la dhihi karaa laakiin qof markii wixii loo sheegayba isagoon ogaaninba waa been iska yidhi waxaa ku jira marka fudayd iyo jahli iyo yacni markaa nasiib xumaa haysato qofkaas marka walam tuxiituu bihaa cilman waxaa weeyaan idinkoon aayaadkaygiiba u fiirsanin oo dhinac walba aydnan ka fiirinin ayaad been isaga soo boodeen waa been aad dhahdeen sidaasna hadda qof caqlile uma fiicna oo qofka caaqilkaa waxa waa fiirfiiriyaa marka maxaa yeelay inaad tiraa shaygan waa been iyo waa run waa waxaa weeyaan waa xugun waaye xugunkuna wuxuu rabaa tasawur in la suuraysto horta waxaan aad waa been iyo waa run aada leedahay adoon suuraysanin waa been waa runtaadu waa iska wax iska cantarabaqash ah oo aan macno badan ku dhisnayn laakiin marka aad shayga suuraysato oo tasawur dhabal la timaado ayaad ama takdiib ama tasdiiq la imaanaysaa inaad wax beeniso ama rumayso aayaadka ilaahayna hadda ninkii fiiriyo oo aad u ogaado oo dhinac walba ka fiiriyo waxay ku hanuuninayaan cilmi iyo xaqiiqnimada iyo tasdiiq qofka hadda ilaahay uunan qofka allah uu khayr u qoro suuratu yuunusna waxaan kusoo marnay bal kadabuu bimaa lam yuxiituu bicilmihi walamaa yaatihim ta'wiiluhu waxay beeniyeen waxaysanba aqoonba u yeelanin bay iska beeninayaan marka lama rabo dabciga marka dadka oo khifada iyo fudaydka uu ku jiraana noocaas u badan marka waa in la yska ilaaliyo qofku inuu go-aan ka gaaro waxuusan fahmayninba nacam inta aad ka fahamto u kaadi waxba go-aan ma gaari kartid leanna tasawurkii baa kaa maqan aada waxaan suuraysan lahayd waad arkay marka dad badan oo masaa'il ama aynan fahmaynin ama aqoon aysan u lahayn ama wax aynan hadday fiirfiirin lahaayeen xataa ay fahmi lahaayeen ayaynan fiirinaynin durbaba waxay la soo boodayaan waa been waa run iyoma marka u batana inuu nawaayaadkaaga galo uu ku yidhaahdo saasaad ka wadaa iyo waxaasaa rabtaa iyo qoladan waxaasay u dan leedahay iyo waxaas intaan la gaarinba horta waxaanay adugu fiiri horta baxdi ku samee am maadaa am mise maadaa maxaybaad kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan maxaa samay jirteen macnaha ayb ay am maadaa kuntum tacmaluuna maxaad samayn jirteen xiina lam tabxasuu canhaa markii ay aayaadkayga aydnan baarbaarin walam tatafakkaruu maa fiihaa waxa aayaadkayga ku dhex suganna aydnan ka fakerin idinku markaa maxaa qabanayseen xaggee jirteen istifhaamkan marka waa istifhaamun yatadamanu alinkaara watahakuma bihim wa waqaca waxaa dhacay alqowlu qowlkii allah ku dhacay oo cadaabka ahaa calayhim korkoodu ku dhacay bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigoodii ay galeen ooay la imaadeen dartiis fahum iyagu laa yandiquuna ma dhawaaqayaanoo wax xujaa ku dhawaaqi maayaan laa yandiquuna marka waxaa lagu macnaynayaa xujo ma leh hada hada yawmu laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun oo kale waay ama in la yidhaaha fahum laa yantiquuna ma dhawaaqayaano afkaa laga xirayaa gacmihii lugihii iyaa hadlaya alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim waay marka alam yarow anaa jacalna alleyla liyaskunuu fiihi wannahaara mubsiraa ina fii dalika laaaayaatin liqowmin yu'minuun alam yarow miyaynan arkin annaa annagu jacalnaa ay khalaqnaa waxaan abuurnay alleyla habeenkii baan abuurnay liyaskunuu say u xasilaan fiihi habeenka dhexdiisa ay ugu xasilaan wannahaara maalinkii baan abuurnay mubsiran xaal uu yahay mid wax tusayo oo yacni wax lagu dhex arkaayo waay dhexdiisa ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin baa ku sugan aayaad ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa tusayo liqowmin bay ugu sugan tahay yu'minuuna rumaynayaan halkanna marka waxaa lagu tusaaleynayaa habeenkan iyo maalintan aan isaga dhex jirno oo habeenkiina cagtu degan tahay qayladu yaraanayso oo qofkuba u diyaarsan inuu iska xasilaba oo uu yacni xasilooni jiifkii iyo raaxadii iyo diyaar u ah maalintiina marka iftiin baa soo baxaya aan wax ku arkayno oo qofka danihiisa iyo markaa uu kaga shaqaysanayo ku maamulanayo marka habeenkaa iyo maalinkaa ilaahay baa labadaba abuuray khawaastaas iyo khaasiyadaana mid kasta u yeelay alam yarow miyaynan arkaynin waa ujeedaan marka waa laba calaamadoo la arki karo laakiin qofku marka tafakurku uu ka dhammaado qafla ku dhacdo ee aayadahaas ilaahay wuxuu u malaynayaa wax iska caadi camal iska ah ama dabeecad iska socoto ama wax iskaba caadi ahoo iska ruutiini ah ayuu marka dambe u arkayaa mana fiicna sidaas waa in ilaahay lagu caabudo tafakur tafakurkuna waxa uu yahay in aayaadka alle kowniga la fiiriyo qur-aanka lagu tadaburo xaalad marka waxaa kasoo baxaysa qofku ilaahay inuu ka xishoodo leanna xishoodku laba shay baa keeno markaad aragto qudrada alle iyo siduu u awoodi karo adiga xaalkaaga inuuba bedelo ama uu ku cadaabo markaad fiiriso marka haddana aada eegto nicmada allood gees walba uga dhex jirto mar kasta ilbiriqsina aadan moogeyn haddana aada aragto adiga abaalkaas alla kuu galay adiguna inaad gelab-gelab tahay oo aadan ilaahayba aada iska ilowsan tahay marar badan oo sidii la rabay aadan wax u samaynaynin markaa aragto xaalad waxaa kasoo baxaysa qofku inuu isceebsado marka aada isceebsatana xishoodaa imaanaya markaas nacam laakiin haddii intaaba aynan jirinoo fakerba uusan jirin ada adiga adduunkii waxaa lagaa dhex qabanayaa marka adoo kaafil ah ilaahan ka magan galna marka alla wuxuu leeyahy alam yarow miyaynan arkin anaa anagu jacalnaa bimacnaa khalaqnaa inaan abuurnay alleyla habeenkii liyaskunuu say ugu xasilaan fiihi habeenka dhexdiisa wannahaara maalinkii inaan abuurnay miyaynan u jeedin mubsiran xaal uu yahay midkii wax lagu arkayo ama wax tusaayo ee yubsaru fiihi waxbaa lagu arkayaa oo carabtu waxay dhahaan leylu fulaanin naa'imun wanahaaru fulaanin saa'imun hebel habeenkiisu waa taagan yahay yani hebel habeenkiisu waa taagan yahay waxaa laga wadaa yani waxaa leylu fulaanin naa'imun ama qaa'imun hebel habeenkiisu waa hu waa hurdayaa habeenku ma hurdee waa lagu dhex hurdaa waay qofkan markuu habeen galo waas waa jiifaa baa laga wadaa wanahaaru fulaanin fulaanin saa'imun hebel maalinkiisu waa maalin sooman maalinku ma soomana ee dhexdiisaa lagu soomaa marka mubsirantan maalintu wax ma arkaysee waa lagu dhex arkaa manaa alaa namad waxay ku socotaa luqada carabiga sida mashhuurka ina fii dalika kaagaa dhexdiisa laayaatin baa ku sugan liqowmin bay ugu sugan tahay yu'minuuna rumaynayaan wayowma yunfaku fi suuri fafazica man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaء allahu wakulun atowhu daakhiriin qiyaamihii baa haddana marka la tegayaa iyo ka hor muqadamaadkiisi wadkur xus yowma maalin yunfaku wa yowma maalin yunfaku wadkur xus yowma maalin yunfaku la afuufayo fi suuri buunka dhexdiisa la afuufayo fafazica waxaa argagaxayo man ayaa argagaxayo fi samaawaati ku sugan iyo waman ayaa argagaxayo fi lardi dhulka dhexdiisa ama korkiisa ku sugan ilaa man axad ma ahane shaa allahu alla uu doonay inuusan argagixin wa kullun dhammaan mid kastoo dadkii ka mida makhluuqii ka mida atow way yimaadeen hu alla ayay u yimaadeen daakhiriina iyaga oo hogan oo markaa yacni dullaysanoo rabbi subxaanahu wa tacaala u hogan oo aan dhinacna uga carari karin isna kibirsiin karin ayb wa taraa waad arkaysaa aljibaala buurihii baad arkaysaa taxsabuhaa xaal aada u malaynayso adiga buurihii jaamidatan xaal ay tahay midii xarkagsan oo taagan mid taagan walxaal hiya iyadu wahiya walxaal hiya iyaduna tamuru ay soconayso maro saxaabi daruurta socodkeeda ay soconayso oo kale suncallaahi unduruu fiiriya suncallaahi ilaahay ficilkiisa iyo suncigiisa iyo yacnii farsamadiisa iyo wax samayntiisa fiiriya alladii allihii adqana sugay kula shayin shay dhammaantii sugay inahu alle khabiirun mid baatin og waayo bimaa waxa tafcaluuna aada samaynaysaan idinku labadan arrinna marka qiyaamuhu adduunka siduu isku bedelayo markuu qiyaamuhu adduunka uu dhammaanayo adduunyadan marka dhammaadkeeda iyadoo saan loo taagan yahay unbay dhammaanaysaa oo nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu tilmaamay qiyaamuhu buunka wuxuu ku dhacayaa iyadoo labada qof ee wax kala gadanaysa midkaana marada uu gacanta ku hayo kanna uu lacagtii gacanta ku hayo oo labadii marada iyo lacagta wax isku kala bedelanaya wax kala iibsanaya kii xoolo raaca ahaa xoolihiisa isagoo intuu soo hooyey ama yacnii caanihii ka maashay oo isleh cab caanahan aada cabtid ayaa buunka ka dul yeerayaa ka dul dhawaaqaya adduunkan marka isagoo sidan u shidan oo sidan marka xaalku u kala socdaan oo dadku markaa yacni ay ku indha fiiqan yihiin ayuu gebagebo imaanayaa waqti waqtiyada ka mida ayaa waxaa loo soo qorayaa isagii inuu baaba- oo dhammaaday marka waqtigaas buu rabbi ka warramayaayo wuxuu leeyahay wadkur xus yowma maalin yunfaqu la afuufayo fi suuri buunka la afuufayo israafiil baa marka buunka afuufayo waay waa la amrayaa waa afuufayaa adduunyadii waa isbedeli marka fafazica lafdigu waa maadi mudaarica laga laqbayna laka fafazica waxaa argagaxayo markaasi man ayaa argagaxayo fi samaawaati ku sugan iyo waman fil ardi dhulka ku sugan cir iyo dhul waxa ku suganoo makhluuqa waa argagaxayaan ilaa man axad ma ahane shaa allahu alla uu doonay marka ilaa man shaa allahudan yaa waayo istithnahani abu hureyra waxaa laga wariyey nabiga wuxuu leeyahy nabiga sal ll slam la su-aalay nabiga jibriil buu su-aalay buu leeyahay markaasuu yihi hum shuhadaa-u waa dadka shuhadada ah mutaqaliduuna asyaafahum xowla alcarshi seefahooda ayay garwaaxeydsan yihiin carshiga agtiisa waa dadka marka dee ilaahayba ama yacni markhaati uu uga yahay inay diintiisa u dhinteen ayb saciid bnu jubayr iyo cataa bnu abi rabaxna ibnu cabaas waxay ka wariyeen hum shuhadaa-u waa shuhadada marka xadiidka dabcan suyuudi abu yacla iyo daara qutni iyo ayuu u tiiriyey xaakimna waa wariyey waana saxiix yeelay kaa hore ibnu cabaas isagana wuxuu yihi hum shuhadaa-u waa shuhadada liannahum axyaaun cinda rabbihim waaba nool yihiin ayaga ilaahay agtiisa ayb marka ma gaarayo argagaxaas iyo fasacaasi iyagu ma gaarayo macnaha marka waa la yidhi qaar waxay yidhaahdeen jibriil iyo mika-iil iyo israafiil iyo malakulmowt ayaa laga wadaa intaabaan argagaxaynin inta kale marka iyagu argagaxa waa qabanayaan adoo adalla marka saasoo badan baa meeshaas marka ku jiro ayb nebiguna sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi buunkaa la afuufayaa haddana waa lagu celinayaa mar labaad qofka ugu horeeyo soo kacaan noqonayaa waxaan arkayaa buu leeyahay nabiyullaahi muusa oo carshiga tiirkiisa haysto oo ku dhegan markaasuu nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi falaa adrii ma ogi akaana miman istathna allahu caza wajalla dadkii ilaahay soo reebay inuu inuu ka mid yahay iyo in kale ilaa man shaa allahudan inuu ku jiro am rafaca ra'sahu qablii mase inuu isagu suuxay ee aniga hortay uu soo kacay baanan ogeyn ayb macaanidaas baa marka meesha istinahan isagana ku jiro wa kullun dhammaan mid kastoo makhluuqii ah atowhu xarafkan laba qira'a lagu aqriyay atowhu atowhu marka saa loo aqriya macnuhu waxa uu yahay way yimaadeen waay ay jaa-uuhu allay u yimaadeen mid kastaa rabbi buu u yimid sidaas marka waa qiraa'o xamze iyo xafs ayaa aqriyay can caasim atowhu bay aqriyeen inta kale quraa'duna waxay aqriyeen aatuuhu aatuuhu ayay aqriyeen marka aatuuhu marka la yidhaahdo waa wasfi ismu faacil waay aatuuhu kuwii u imaanaya waay marka macnaheeda sidaasaad u laqbeynaysaa ayb ta'da marka waa mad baa jiro ta'dana waa la godayaa wa kullun mid kastaa aatuuhu kuwii u imaanaya waayo alle aatuuhu kuwii imaanaya waay hu alle u imaanaya waay marka hudii marka waxay noqonaysaa idaafa waa mudaaf ilayhi ayb aatuuhdaasna qiraa'adaa waxaa tu yacni macnaheeda tusayo suuratu maryam aayaddan kusoo marnay wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardan daakhiriina iyagoo hogan oo kuwa waxaa leeyihiin kuwo ilaahay u dullaysan oo alle u hogan wa taraa waad arkaysaa aljibaala buurihii baad arkaysaa taxsabu xaal aada u malaynayso haa buurihii jaamidatan kuwa taagan inay yihiin qaa'imatan tu taagan inay tahay adoo saa u malaynayo buurihii baad arkaysaa dhulkii ku taagnaa ee adkaa ayaad arkaysaa waxaadna umaadoo u malaynaya inay taagan tahay walxaal hiya iyaduna tamuru ay soconayso maro saxaabi daruurta socodkeeda oo kale daruur maxaa loogu shabahayaa shayga culimada waxay yidhahdaan markuu iskorkoro oo uu cuf leeyahay oo uu aada u weyn yahay shaygaasi socodkiisa lama dareemi karo adoon arkaynin buu tartiib aayar u soconaya daruurtan marka saa isu korkorsan ee aadka u weyn wayna socotaa inay socotana uma malaynaysid buurihii marka waxay noqonayaan wax sidaas oo kale ah iyaguna maadaama ay waaweyn yihiin marka hawadaa lagu daadiyo yaad u malay badnaanta iyo weynaantoodaad waxaad u malaynaysaa inay meesha iska taagan yihiin mana taagno waa socdaan mara saxaabi suncallaahi suncallaahi marka sunca waxay ku nasbisan tahay masdar ahaan waa lagu nasbin karaa nusiba biliqraa iqraana waa lagu nas waa lagu nasbiyeyo waxaa la dhihi karaa unduruu fiiriya oo ka fakara sunca allaahi ilaahay suncigiisa iyo yacni ficilkiisa iyo waxsamayntiisa ka fakara oo fiiriya waay alladii allihii adqana idqaaniyeyoo sugay kulla shayin shay kasto yacni sugay abuuristiisa sugay inahu alla khabiirun weeyaan mid aa baatin ogoo gunta hoose u og bimaa waxa tafcaluuna aada samaynaysaan hoos allihii u og waayo waxoog ogaal buu idin yahay waayo rabbi subxaanahu wa tacaala man jaa'a bilxasanati falahu khayru minha wahum min fasacin yowma-idin aaminuun man qofkii jaa-a la yimaado bilxasanati xaalad hagaagsan xasano qofkii la yimaado falahu waxaa u sugnaaday uu leeyahay qofkaasi khayrun wax ka khayr badan minhaa xasanada ka khayr badan waxaa ka khayr badanna marka waa maxay ridaha alle ilaahay sooma dhihin wa ridwaanun min allaahi akbar raalli ahaanshaha allah ka weynin badan xasanada adiga aada la timid ama in la yidhaha falahu khayrun minha waxaa loo leeyahay mudaacafada hal baad samaynaysaa toban baa laga dhigayaa ilaa toddoba boqol kuwaas la laablaabay marka halkaagii xabo xagga laalaabka marka la fiiriyo waa ka fiican yihiin labadaas macnaba marka waa lagu macneeyaa macaani kalena waa u sheegaan ayb waxaa kaloo macnaha falahu khayru minhaada waxaa kaloo lagu macneeyey wuxuu leeyahay wax yacni khayrka xaggeeda ka ahaaday ayuu leeyahay sidaan ibnu cabaas waa ku macneeyo oo khayrka uu helaayo sabab ilaahay wuxuu uga dhigay xasanadaas ayb wahum iyagu min fazacin argagax wahum iyagu yowma-idin maalinkaasi aaminuuna kuwii nabadgalaya waaye min fasacin argagax xaggii ka nabadgelayo maalintaa iyagu marka argagax kuwa ka nabadgelaya waxaa kaloo la aqriyay wahum min fasaci yowmi-idin waa laysu idaafeynayaa wahum iyagu aaminuuna kuwa nabadgelaya waaye min fasaci yowmi-idin maalintaa argagaxeeda kuwa ka nabadgelaya waaye macnuhu marka waa isu dhadhow yahay waman qofkii jaa-a la yimaado bisayi-ati xumaan qofkii la yimaado iyo wax xun qofkii la yimaado fa kubbat waa la ridayaa waa la tuurayaa wujuuhuhum wajiyaalkoodaa lagu tuurayaa fi naari naarta dhexdeeda lagu tuurayaa yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa hal tujsawna ma la idin abaal marinayaa ilaa maa kii ma ahane kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan kaa un baa laidinka abaal laidinku abaalmarinaya wax kale laydinku abaalmarin maayo labadii qolo marka qiyaamihii marku dhaco ee dabadeed rabbi la hor istaago dadku labadaas waayo nin maalintaa xasano la yimid iyo nin maalintaa sayi-a la yimid sayi-a lala imaada maalinkaa ilaahay hortiisa lala imaadana kufriga ugu weyn iyo shirkiga qofkii marka rabbigii maalinkaa shirki la im kala hor imaado qofkaasi waa khasaaray khasaaro weligeed ounan ka baxaynin ilaahan ka magan galnay qofkii maalintaa xasanada lala imaado ilaahay lala xaggiisa lala aadana waxaa ugu weyn towxiidka qofkii marka towxiidkaas iyo caqdigaas isagoo ku dhintay ilaahay subxaanahu wa tacaala hor la hor istaaga towxiidkaasi rajada alla ka quusan maayo oo xadiidkii xadiidulbitaaqa wuxuu ahaa qofka in la keenayo qiyaamaha oo allah uu dhahayo ninkani keena wixii waxuu loogu qoray markaasaa la keenayaa waxaa la keenayaa sijillaad waraaqo marka isku laalaaban marka la fidiyana kamadil basar araggaaga meesha uu ku dhammaado iska sii socdo intaasna marka kiisas iyo waxbaa ku yaalla markaasuu ilaahay wuxuu ku dhahayaa addoonka addoonkaygii hallaka min xasanatin wax xasana ma leedahay xasana ma haysataa adiga laguu miisaamo tan la dhinac dhigo markaasuu wuxuu leeyahay halahaani maxaa yacni xasano ma hayo markaasuu ilaahay wuxuu dhahayaa innaka lan tudlam lagu dulmin maayo adiga meeshan maanta in balaa ina laka xasanatan xasano ayaad leedahay kaar yar ayaa lasoo bixinayaa marka oo ay ku qoran tahay laa ilaaha illa allahu towxiidkaa ku dhigan tan ayaad haysataa oo kuu qoran markaasuu wuxuu leeyahy rabbiyow kaarkan yarka ah waxaanu waraaqaa muxuu ka tarayaa markaasu alla wuxuu le innaka lan tudlam lagu dulmin maayo miisaankaa laguu saaraya wixii markaa aada ka hesho miisaankii baa marka la saarayaa laa ilaaha ila allaahudii baa marka ka cuslaanayso waxaa dunuub ou qofka addoonkaa uu geystay laa ilaha illa allaahudii baa ka cuslaanayso markaasaa ilaahay uu dembi dhaafaya qofkaasi marka towxiid saxiixa buu ilaahay kala hortegay marka towxiid saxiix ah oo aan yacni barax iyo waxba aan ku jirin qofka ilaahay kala hortaga rajow leeyahay dunuubtiisa yacni kalaba haba dhibta haddii la doonay hadduu doono ilaahay waa iska dhaafayaa oo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shaydaanku laakiin dadka lama rabo waxaas wuxuu ka gelayaa marka dhinaca towxiidka ayb marka alla wuxuu leeyahay man jaa-a qofkii la yimaaday bilxasanati xasana qofkii la imaado falahu waxaa u sugnaatay ou leeyahay khayrun wax ka khayr badan minhaa xasanadaa buu leeyahay oo alla ridihiisa ah wahum iyagu aaminuuna kuwa wahum iyagu yowma-idin maalinkaasi aaminuuna kuwa nabadgelaya waay min fasacin argaga xaggii ka nabadgelayo waman qofkii jaa-a la yimaada bisayi-ati xumi qofkii la yimid fa kubbat waa lagu tuuray wujuuhuhum wajiyaalkooda fi nnaari baa lagu tuuray ficilkaani kabba waaye asalka luqada carabiga afcaasha qaarkood marka ay laasimka yihiin hamze marka la geliyo hamsadaasi ficilkii laasimka ah mutacadi buu ku noqdaa haddii awal ou qaadan jiray haddii awal mafcuul ounan qaadan jirin hamsadaasi hal mafcuul bay see inay inuu qaato bay u suuro gelinaysaa haddii awal hal mafcuul ou kordhigi jirayna hamsadu laba mafcuulay u keenaysaa laba hadduu awal lahaa hamsada saddexay uga uga dhigaysaa marka hamsadaasi waxaa la yidhaahdaa litacadiya ayay u joogtaa caadadu saas waay hamsada iyadaa keento ficilku inuu mutacadi noqdo laakiin ficilkan kabba cagsi waayo oo marka hamsada aynan ku jirin ayuu mafcuul qaadana marka hamsada la geliyaana mafcuulba maba qaadanaya nacam oo wuxuu noqonayaa qaasir ama laazim macnuhu marka haddii la yidhaha akaba fulanun macnaheedu waxay tahay hebel waa kufay camal waay naam akaba fulanun haddii marka la yidhaahdo kaba hadii kabahu haddii la yidhaahdana yacni waa ku tuuray marka waa ku tuuray marka la leeyahay yani kaba fulanun fulanan hebel wuu wuxuu ku tuuray meeshaasi hebel ayaa la dhahayaa marka kaba marka uu yahayna waa mutacadi akaba markuu yahayna waa laazim ama qaasir hadda marka fakubat hamze ma ku jirto ayb markaa alla wuxuu leeyahay waman jaa-a qofkii la yimaado bisayi-ati xumi qofkii la yimaado shirkigii iyo macaasidii iyo bidcadii waaye fakubat qofkaasi waa lagu kufiyey waa lagu tuuray wujuuhuhum wajiyaalkoodaa lagu tuuray fi naari baa lagu tuuray wujuuhuhum hadda naa-ibulfaacil waaye mafcuul bihigi iyadii waaye mar haddii siiqada ficilkii loo bedelay iyagaa tanaa marka mafcuulkii naa'ibulfaacilkaasaa ka booskiisii taagnaanaya fa kubat wujuuhuhum fi nnaari ayaa lagu tuuray yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa hal tujsawna ma la idin abaal marinayaa ama hal tujsawna la idin abaal marin maayo oo bimacnaa maa aad ka dhigtay ilaa kii ma ahni kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan unbaa la idinku abaalmarinayaa inamaa umirtu an acbuda rabba hadihi اlbaldati aladii xaramahaa walahu kulu shay waumirtu an akuna min almuslimiina waan atluwa alqur'an inamaa wax kale ma ahni umirtu waxaa la ifaray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi tan rabbigeed inaan caabudo ayaa la ifaray tanday albaldati magaaladan ah waa maka rabbigeeda ayaa la ifaray inaan caabudo alladii rabbiga oo xarama xarimay haa maka xarimay oo xaram ka yeelay walahu walilaahi alla unbuu usugnaaday kullu shayin shay dhammaantii isagaa iska leh oo mulki iyo khalqi labadaba ku leh wa umirtu waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa ilaahay u hoggaansan wa an atluwa inaan akriyo ayaa la ifaray alqur'aana qur-aankan inaan akriyana waa la i amray oon dushiina ku akriyo faman qofkii ihtadaa hanuunay fa inamaa wax kale maahana yahtadii waa hanuunayaa linafsihi unbuu u hanuunayaa nafsadiisa waman qofkii dalla dhumo faqul waxaad tiraahdaa inamaa wax kale maahane ana anigu min almundiriina kuwa digayaan ka mid ahay ayb inamaa wax kale maahane umirtu waxaa la ifaray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi tan rabbigeeda tanday albaldati magaalada ah waa maka magaaladii xaramkii baa marka loo jeedaa magaaladan maka rabbigeed inaan caabudaa la ifaray rabbi de ilaahay maka keliya rabbi uma aha koonka dhan rabbi isagaa ka ah laakiin hadda idaafadaani maxay keenay tashriif maka meelaha kale la mid maaha waa ka fadli badan tahay waana ka kheyr badan tahay waana xaram ilaahay ou isagu markaa yacni doortay oo uu dhulka kale ka doortay xaramna uu ka yeelay marka beledkan idinkuba aad og tihiin xurmadiisa rabbigii xurmada u yeelay ee rabbiga u ahaa inaan caabudaa la amray iyagaa loogu caqli celina marka waxaa laleeyahay allihii maka aan magaalooyinka kale la simin isaga keliya caabuda idinku magaaladan souma taqaanaan sharafkeeda iyo xurmadeeda haa rabbigii u yeelay waay kaan idinkugu yeeraya ee macnaha idinkugu yeeri maayo aniga nafsadeyda idinkugu yeeri maayo ee rabbigaa cibaadadiisaan idinkugu yeeraya alladii rabbigii oo xaramahaa maka xarimay oo xaram ka yeelay oo in geedaheeda la gooyo oo dhiig lagu daadiyo iyo qof lagu dilo ama yacnii wax lagu ugaarsado xayawaan iyo wax lagu dilay waxaa dhan allihii markaa aamin maka ka yeelay oo xaram ka dhigay walahu isaga keliya unbuu usugnaaday kullu shayin shay dhammaantii wa umirtu waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina muslimiintii inaan ka mid ahaado wa an atluwa inaan akriyaa la ifaray alqur'aana qur-aanka inaan akriyana waa la i amray ayb ay wa umirtu tilaawata alqur'aani waxaa la ifaray qur-aanka akrintiisa enebiga isaga da qur-aanka inuu akriyo dadka ku dul akriyo oo soo gaarsiiyo waaba waajib la saaray yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatahu mu'miniintana de qur-aankan inay akriyaan oo ay ku tadabburaan oy ku dhaqmaan iyagana waa la amray ayb amarkaasi hadda qofku markaa de qur-aanku inuu akhriskiisa badsado waa waa inuu badsado uu mar walba yacni inta bilaabo dhammeeyo bilaabo dhammeeyo hadba uu aada uga warqabo waa arrin darajo weyn oo ku gaarayo waay waajib bayaynan ahaanin ugu yaraan wax un inuu laakiin qofkii akriyaa laga rabaa maalinki waa muhim inuu wax un akriyo maalinti qofkii markaa de wax wardi fiican qur-aanka ka samaystana ka dhigto markaa isagu ama usbuuc ha noqoto ama toban beri ha noqoto ama shan iyo toban ha noqoto ama bilba ha noqotee ugu badnaan culimada waxay gaarsiiyaan lixdan maalmood inuunan la dhaafin qofka lixdan maalmood marka juskiiba in laba maalin la akriyay noqone ee ninkii marka aan xisib qur-aan maalinkii akrinaynin ee ninkaasi qur-aanka akhriskiisii waa ka hijrooday waaaayaa la dhihi karaa qur-aanku marka ku lamaada qofka uu akriyana waxbuu ka hele wuxuu ka helayaa macaani hor leh tadabburkiisa markaa wuxuu ku helaya cabsi alleh qiyaamihii baa mar walba u ka sheekaynaya ummadihii hore u ka hadlaya waajibaadkii baa ku dhex yaalla marka inuu fahmana inuu isku dayo qofka xaqa tilaawatihi waxaa weeyaan in qur-aankii la fahmo lagu dhaqmo haddaan lagu dhaqmin ku dhaqmitaankiisu isaga waa waajib maaha sunno ma ahna waa waajib wa an atluwa inaan akriyo ayaa la ifaray alqur'aana qur-aankii inaan akriyo faman qofkii ihtadaa hanuuno fa inamaa wax kale ma ahna yahtadii waa hanuunayaa linafsihi buu u hanuunayaa waman qofkii dalla dhumay faqul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahna ana anigu min almundiriina kuwa digayaan ka mid ahay waqul ilxamdu lilaahi sayuriikum aayaatihi fatacrifuunaha wamaa rabuka bigaafilin camaa tacmaluun waqul dheh alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi alle usug allay usugnaatay sayuriikum waa idin tusi doonaa alleh aayaatihi aayaadkiisa qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa tusayeybou alle idin tusi doonaa fatacrifuuna waad garanaysaan haa aayaadkaa alleh wamaa rabbuka rabbigaa ma ahaanin bigaafilin midkii moog camaa tacmaluuna waxaaad samaynaysaan ilaahay ma mooga mid moog ma aha ayb marka sayuriikum aayaatihi qaarkood yowma badrin bay ku fasireen waad garan doontaan aayaadka alle ilaahay baa idin cadaabkan aad degdegsanaysaan iyo adduunkaadba wax kamida ku arkaysaan waana lagu tusay oo markaa dee beder waa tii odayaalkoodii miday aada uga soo waaqsan waayeen waad waa tii ka qabsatay ee aayaadku inay iska caam yihiinna waa suuragal waqul dheh alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay sayuriikum waa idin tusi doonaa alle aayaatihi buu idin tusi doonaa fatacrifuuna waad garan doo waad garanaysaan haa aayaadka alle wamaa rabbuka rabbigaa ma ahanin bigaafilin midkii moog camaa kii xaggiisa tacmaluuna aada samaynaysaan suuratu namli marka aakhiru tafsiiri suurati naml halkaasi suuratu namli tafsiirkeedii yaan ku dhammaaday suuratu lqasas halkan weeyaan iyadana marka tafsiiru suurati lqasas suuratu lqasas marka waa suura makiya waa qur-aankii qabla alhijra soo degay culimada qaar waxay ka reebaan qowluhu tacaala aladiina aataynaahum lkitaaba iyay ka reebaan min qablihi hum bihi yu'minuun iyo ilaa laga gaaro laa nabtagi ljaahiliin iyo aayadda kale oy ka reebaan waxay tahay in aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad ayb labadaa aayadahaasay ka reebaan kuwa waa madani bay yidhahdaa inta kalena waa makiya ayb suuraddan marka maadaama ay suura makiya tahay qasasu lambiyaa iyo dacwatu lambiyaa ambiyada dacwadooda iyo halkay ka bilaabmaysay iyo wixii ay soo mareen iyo tawxiidkiina waa ka warramaysaa suuradda waxaa kale ka warramaysaa sunnada nebiga ambiyada in la raaco ilaahay rasuul marku soo dirayo wuxuu usoo diraa in la adeeco wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidn illah yacni rasuul baa lasoo diray anuu sidaan rabaan yeelah ma soconaysa nacam oo tacaaliimta cibaadaadka iyo diinta iyo waxa aan samaynayo isaga kama fiirsanayo waxaan u arko in ilaahay ay raalli gelinayaanaan iska samaynayaa inaynan soconaynin oo su-aashaas qiyaamaha in laysweydiin doono wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuunna waa ku jirtaa suuradda wa yowma yunaadiihim fayaquulu maadaa ajabtum lmursaliinna waa ku jirta waa labada su-aalo tawxiidku ka koobmo laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulu llah laa ilaaha ila allahu maxaa ah ma yani wayowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun muxamedun rasuulu llahina waa maada ajabtum lmursaliin shaqo kale adiga laguma dirin marka nacam rabbigii adiga xayaatada ku geliyey keligiis ma ma caabuday seed u caabuday dariiqii nebiga kuula yimid maay miyaad u caabuday mase adaa iska samaystay labadaas waa kuu taallaa ama adduunyada barwaaqo ku joogtaya ama adduunyada faqri iyo dhib iyo cudur ku joogtaya siday ahaataba adduunyadu markay kaa dhammaato qabrigana waa lagugu su-aalayaa qiyaamaha marka aada tagtana labadaas su-aal ilaahay hortiisa ma dhaqaaqaysid adoon lagu weydiinin qofku marka daba inuu nebigiisa marka uu raaco oo si markaa rasuulka berritana shafaacadiisana uu u helo dadka rasuulka xowdkiisa ka waraabayana uu uga mid noqdo ayb haddii kale marka qofka dadku hadda waxyaaba aan loo dirsan inay mashquul iskaga yihiin qaala tacaala alla wuxuu yidhi marka suuradda qisadii nabiyullaahi muusa baa lagu bilaabayaa qeybo aan suwarka kale anaan kusoo marin baa suuraddaana aan ku arkaynaa oo si xoogaa mufasal ah ayaa looga hadlayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim taasiim miim tilka taadaasi aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisa waaye kitaabkii day almubiini caddaynayey natlu waan akrinaynaa calayka adiga korkaagaan ku akrinaynaa shay-an baan ku akrinaynaa wax shayga oo min naba-i muusaa muuse khabarkiisa iyo sheekadiisa ka mid ah wa fircawna iyo fircawn bilxaqi xaal aan yacnii uu ku dheehan yahay bilxaqi xaqnimo ayaanu ku aqrinaynaa ayb liqowmin qolo ayowna xaq u yahay yu'minuuna rumaynayaan qolo mu'miniina rumaynayso iyow xaq u yahay ayb ina xaqiiqdu marka waa kan khabarkii fircawn ina fircawna fircawn calaa waa kibray oo waa saro maray fi lardi dhulka korkiisa ayuu isku saro mariyey oo ku kibray wajacala wuxuu ka yeelay ahlahaa ardada dadkeeda shiyacan koox ayuu ka yeelay kooxo ayuu ka dhigay kooxo kooxo yastadcifu waa taag daraysiisanayaayo waa dullaysanayaa daa'ifatan koox oo minhum iyaga ka mida dadkii yudabixu tafsiirkii marka istidcaafkii waa kan marka dullaysigii waa kan tafsiirkiisa yudabixu waa gowracayaa abna'ahum wiilashooda uu gowracayaa wayastaxyii waa ka tegayaa nisaa'ahum haweenkooda inahu fircawn kaana wuxuu ahaaday min almufsidiina kuwa dhulka fasaadiyey halleeyo ayuu ka mid ahaaday marka allah wuxuu leeyahay qur-aankan marka uu aayaadkiisa iyo ka hadlayba wuxuu leeyahy natluu waxaan aqrinaynaa caleyka adiga korkaaga aan ku aqrinaynaa natluudaani mafcuulkeeda waa muqadar ay shay-an waxbaan kugu a dushaada aan ku aqrinaynaa waay min naba-i muusaa shayga oo min naba-i muusaa muuse khabarkiisa iyo sheekadiisa yacnii qisadiisii ka mid ah iyo wa fircawna fircawn akhbaartiisa ka mid ah bilxaqi inagoo xaq ku dheehan ayaanu dushaada ugu aqrinaynaa liqowmin qolo yu-yu'minuuna rumaynayaan baanan markaa yacnii ay xaq u tahay oo qoladaabaa marka yacnii ka faa-iideysanayso amaa qofka aan rumayneynin isagooda inay xaq tahay ma ictiqaadinayo ina fircawna fircawn calaa waa kibray ay takabara watajabara fil ardi dhulka korkiisiibuu ku kibray waa isa saro mariyey aakhirka suuraddana dadka sidaasoo kale inaynan fiicnayn ayaa ku jiro tilka daaru alaakhiratu najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaadan laba sifo oo fircown lagu sheegayba allah wuxuu leeyahay dadka aakhirada rabo labadan tilmaan ma laha mufsidiinna ma aha dhulka korkiisana isa sarraysiin iyo takabur iyo kibir kuma jiro walidaalika ambiyada ilaahay iyagoo dadka u kheyr badan dadka waa ugu tawaaduc badnaayeen oo nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalama qofkii gacanta ka qabtoo yidhaha danaan kaa leeyahay waa u tegaaye nacam kibir ma lahayn waa cafis badnaa takabur iyo isla weynin ma qabin markii magaaladii uu ku dhashay ee laga bixiyey markii ilaahay gacantiisa soo geliyey hashiisii isagoo dusha ka saaran isagoo marada intuu maradii isku gembiyey hoos u foorarsanayo madaxa raaricinayo maka soo galay oo addoonnimada muujinayuu soo galay ilaahay addoonnimada alla uu addoonka u yahay isagoo muujinayuu soo galay suuratu alfatxi aqrinayo ee markaa tajaburka iyo takaburka dadka iska leh waa dadka dhulka halleeyo way aakhirana aan wax danaba ka lahayn marka alla wuxuu leeyay ina fircawna fircawn calaa waa isa sara mar waa sara maray yacni waa kibray fil ardi dhulka korkiisa ayuu ku kibray wajacala wuxuu ka dhigay ahlahaa ardada iyo dhulka dadkiisa dadka dhulka ku nool shiyacan buu ka dhigay kooxo kooxo oo reer bani israa'iil muxuu ku sameeyey markaa yastadcifu ayb kooxahaas oo yastadcifu lababa waa ku bannaantay yastadcifu jumla musta'nafa in laga dhigo sidaan awal ku wadnay laqbadii hore waxaa kaloo kuu bannaan inaad tiraa kooxahaas oo yastadcifu inaad ka sifayso uu dullaysanayo yastadcifu waa dullaysanayey daa'ifatan koox ayuu dullaysanayay kooxda oo minhum dadka dhulka jooga ka mida reer bani israa'iil oo tafsiirkii marka istidcaafka iyo gumaysiguna see waaye yudabixu waa gowracayay abna'ahum wiilashooda wayastaxyii waa ka tegayay nisaa'ahum haweenkooda inahu fircawn kaana wuxuu ahaaday min almufsidiina kuwa dhulka halleeyo ayuu ka mid ahaaday wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'imata wanajcalahum alwaarihiin qudrada allah waxaa ka mid a dadka axwaashooda ilaahay isagaa bedelo qolo dhulka lagu hayay buu ilaahay sare kor geynaya qolo korreysayna afkau ciidda u darayaan marka alla wuxuu leeyay wanuriidu waxaan rabnaa innaga aan doonaynaa an namunna inaan u nicmayno on galladno cala aladiina kuwii korkooda istudcifuu la gumaystay fil ardi dhulka korkiisa kuwii lagu gumaystay yaan rabnaa inaan nicmo ku yeelanon u nicmayno wanajcalahum wanuriidu waxaan rabnaa an najcalahum inaan ka yeelno a'imatan hogaamiyayaal kuwa dhulka iyaga hogaaminaya waan wanuriidu waxaan rabnaa an najcalahum inaan ka yeelno iyaga alwaarihiina kuwa dhulka dhexlayo fircawn marka la xaaqo kuwa dhulka dhexlaya inaan iyaga ka yeelno wanumakina wanuriidu waxaan rabnaa an numakina inaan makanino lahum iyaga kuwan la daciifsado fil ardi dhulka inaan makanino ayaan rabnaa wanuriya aan tusno fircawna fircawn iyo wahaamaana iyo wasiirkiisii haamaan iyo wajunuudahumaa ciidankooda minhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaxdaruuna inay ka cabsanayaan minhum xaalay iyaga ka mid yihiin maa inaan tusno kaanuu ay ahaayeen yaxdaruuna inay ka cabsanayaan oy ka baqayaan wixii ay ka baqayeen oy ka gaashaamanayeen oo intaasoo sano oo wiilashooda oo u leynayay yaynan kugu dhicin wixii ou islahaabaan ku keenaynaa intaasoo dhan marka waxay ku tusaysaa xaaladaha dadka ay ku nool yihiin allaa bedelo mar haddii ilaahay ou dadka axwaashooda bedelo isaga inaad raalli gelisaa fiican ood isaga raalli raalli ahaanshihiisa ku dadaasho marka aada raalli ahaanshihiisa hesho xaalkaaga isagaa bedelaya ayb laakiin haddaad istiraahdo adaa isbedeli karo xaalkaaga bedeli karo ood rabbi iyo manhajkii ou jideeyey intaad ka tagto oo aada isku hadlayso yacni hub aada iskor saarto iyo ciidan aada gaardisiiso iyo waxa haddaad isku hadlayso rabbi daacadiina aada bannaanka ka marto ee ciidankaasi waxay noqonayaan ma lehe intay ku burburayaan baaba wax gaaban ilaahay sida uu duwalka u baabi-inayo markaad fiiriso cibraaba ku jirtaba taariikhdan aan arkayna hadda nacam dowlado yacni sanawaad badnaa boqolaal sano ama laga yaabo yacnii tobaneeyo sano labaatameeyo soddomeeyo afartameeyo sano dhisnaa ayaa maalin ama laba maalmood bay ku burburayaan wixii markaa yacni boqol kun konton kun soddon kun laba boqoloo kunoo ciidan ah ayaa joogi jirtay markii dambena waa la weynayaa waxaa dhan marka ilaahay baa axwaasha bedelo muslimiinta marka meesha ay la-yihiin marka maahan sida hubka loo samaysta inaynan aqoonin ama maal inaysan haysanin iyo maahane allihii axwaasha bedelayay xaaladaha allaha bedelo ayaa inay si dhab ah marka iskugu dhiibaan yaa maqan si dhab ah iskuguma dhiibin weli oo haddii ilaahay si dhaba laysugu dhiibo axwaasha isagaa bedelaya nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi waalihi wasalama saddex iyo labaatan sano gudahood baa wax weyn buu sameeyey tamkiin aada u weyn baa ilaahayna siiyey hadda marka tamkiinkaasna suuratu nuur baan kusoo marno iimaan iyo camal saalixa oo asala wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastaklifanahum fi lardi ilaa aakhiri alaaya asalka meesha dadadkeenna laga galayna waa laba m laba meel labada meelee laga galay waxay tahay horta qofku waxa uu ka diin dhiya waxa uu caabudayana cibaadada inuu fahamsan yahay waa muhim kow maadada labaadna waxa ay tahay waxa uu wax ku caabudayo inay wax saxiix ay yihiin mushkiladii marka hadday isku dhex daranto sunnadii iyo bidcadii cibaadadii maqsuudkii weynaaye tawxiidkii iyo shirkigiina lakala garan waayo wixii isku qasmaan oo axaadiid ama aan saxiix ahayn ama mawduucaad ah ama wax aanba de xadiidba ahayn dadkii looga dhigo oo wax buuq meeshaa marka uu ka taagnaado ama meeshaasi markay soo gasho mugdi uu soo galo ee furaha saxdaa le deg deg lagu heli maayo sida dhabtaa marka waxay tahay inaan ilaahay keliya cibaadada macnaheedu dhabtaa aan baranno waxa aan ku cibaadaysanaynana inaan hubno inay yihiin wax saxiixa oo nabiy llaahi moxamed sal ll ly slam la yimid laakiin hadday cibaadadiina bidco iskaga badato tii kalena ibaa axadka la aadaya loo qasdayana ou gala markaasi ilaahay iyo qeyrkiis mararka qaar ay noqoto ee dadka sidaas ku jiro wax weyn ma furo ma haystaan marka alla wuxuu leeyay wanuriidu waxaan rabnaa an namuna marka ilaahay markuu reer bani israa'iil badbaadinayay nabiyullaahi muusa ayaa loo keenay maxaa lagu badbaadiyey dacwo iyo tawxiid baa lagu badbaadiyey ee ilaahay waa awooday iyagoo sidaasa in sida kale u gediya laakiin ma yeeline meesha waxaa laga soo bilaabay marka rasuul buu soo diray rasuulkaas inay raacaan oo iyaga sidaa marka ay xaalkoodu saa u ahaado walidalika imaam malik wuxuu dhihi jiray isaga laa yuslixu aakhira hadihi اlumma ilaa maa aslaxa awalaha ummaddan aakhirkeeda ma hagaajin karo ilaa awalkeeda wixii hagaajiyey unbaa kuwa dambena hagaajin karo wanuriidu waxaan rabnaa an namuna inaan galladaysanno oon u nicmayno cala aladiina kuwii korkooda istudcifuu la daciifsaday la gumaystay fi lardi dhulka korkiisa lagu daciifsaday wanajcalahum inaan ka yeelno a'imatan hogaamiyeyaal dhulka aan uga yeelno wanajcalahum inaan yeelno aan ka dhigna iyaga ka yeelno alwaarihiina kuwa wax dhexlayo oo dhulka dhexlayo wanumakina inaan makanino lahum iyaga fi lardi dhulka korkiisa inaan makanino wanuriya aan tusno fircawna fircawn iyo wahaamaana iyo haamaan iyo wajunuudahumaa ciidankooda minhum xaalay iyaga ka mid yihiin maa inaan tusno wixii kaanuu ay ahaayeen yaxdaruuna inay ka cabsanayeen waxay ka baqayeen inaan ku keenaynaa oo inay dowladoodu baaba-do oo ay ku baaba-do marka nebi nebiyullaahi muusa gacantiisa ay ku baaba-do ayaanu keenaynaa waana tay iyagu ka digtoonaayeen waayo oo intaasoo wiil oo u laayay markii dambena way timid banaa wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyami wa awxaynaa waanu waxyoonnay yacni waxyu ilhaamin waayo ilhaam waxyigiisa wa awxaynaa waxaan u waxyoonnay waan ilhaam ayaan siinay ilaa ummi muusaa muuse hooyadii intii ka ah baanu u waxyoonayoon qalbigeedaan ayaan gelinay an ardiciihi ay ardicii nuujihi wiilkaaga muuse a nuuji fa idaa haddii khifti aada cabsato calayhi korkiisa aa u cabsato fa alqii rid oo tuur hi isaga filyami badda ama webiga ku tuur walaa takhaafii ha cabsanin walaa taxsanii ha tiiraanyoonin oo ha murgin inaa anaga raadduuhu kuwii celi yani ku celinayaan nahay ilayki adiga xaggaaga kusoo celinayaan nahay muuse wajaaciluuhu kuwii ka yeelayaan nahay isaga min almursaliina kuwa la direen rusushaanu ka yeelaynaa waxyigan oo nabiyullaahi muusa hooyadii loo waxyooday waa waxyu ilhaam ilaahay baa qalbigeeda ku tuuray iyada nebi ma ahayn laa waxya nubuwati nubuwo waxyigeed ma aha qataadana wuxuu yihi ay qadafnaa fii qalbihaa qalbigeedaan ku ridnay ayb wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ummi muusa muuse hooyadii intii ka ah oo qalbigeeda aan ku tuurnon ku ilhaaminay an ardiciihi ay ardicii nuujihi muuse nuuji waxay isku khilaafeen marka intee in la-eg ay nuujinaysa caanaha dambarka ah sideed bilood baa la yidhi yay nuujinaysa qaar waxay dhaheen afar bil saddex bil kuwaa yidhi qaar waxay yidhaahdeen qolka dhexdiisay ku nuujinaysay ayb wahuwa laa yabkii walaa yataxarak mana dhaqaaqaynin mana ooyneynin ila hadduu ooyo waa la maqlaa codkii moogtahay ayb aduu markaa ilaahay wuxuu ku amray inay nuujiso uun muddo fa idaa haddii khifti aada cabsato calayhi isaga aada u cabsato min adabxi gowrac aa uga cabsato in la gowraco haddaad sidaa ugaga cabsato fa alqiihi rid oo muuse tuur fil yami intaad sanduuq ku ridda badda ku tuur ama webiga ku tuur waa arrin markaad cunug yar oo u baahan koolkoolin iyo wax kasta in laga ilaaliyo inta sanduuq lagu rido layska tuuro oo webiga lagu rido oo hooyadii sidaa loo sheego arrin fudud ma ahan sidaa in inta la yidhaahdo markaa ballanqaadka alla u ballan qaaday bay markaa iyadu qalbigeeda taasaa ilaahay ku celiyeen iyo xaalkuna waa keenayay sidaas maxaa yeelay hadday iska haysato in la gowraco horteeda lagu gowracay ka cabsanayn marka inay meeshaa ku rido indhaheeduna ou ka maqnaado si haddii loo fiiriyana waxbaa iyada lafteeda marka de xigmad u ahay walaa takhaafiiha cabsanin walaa taxzanii walaa takhaafiiha cabsanin waxaynan ka baqayn inuu badda ku maashoodo ama inuu cidlo iska noqdo oo uu dayacmo walaa taxzanii ha tiiraanyooninoo calaa firaaqihi markuu kaa tago hawelwelin oo ha tiiraanyoonin inaa inagu raadduuhu kuwii isaga soo celinayaan nahay ilayki xaggaaga kusoo ilayki xaggaaga kusoo celinayo wajaaciluuhu kuwii ka dhigayaan nahay isaga min almursaliina kuwa la diray rasuulnimona waa loogu bishaareeyey in laga dhigi doona faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasanaa faltaqata waxaa aayar si dhib yar waxaa usoo qaaday hu muuse aalu fircawna reer fircown ayaa soo qaadeen liyakuuna wuxuu ahaanayaa lahum iyaga u ahaanayaa ciribta dambe caduwan cadow ayay u ahaanayaa iyo waxasanan ciil ayuu ku noqonayaa ina fircawna fircawn wahaamaana iyo haamaan iyo wa junuudahumaa ciidankooduba kaanuu waxay ahaayeen khaadiyiina kuwa gefsan oo kas u gefsan yay ahaayeen oo marka ay intaasoo ilmo allaynayeen oy islahaayeen wax ilaahay qoray baajiya waa gefsanayeen waaba kan hadda gurigooday ku korsan doonaan muuse qofku marka bani aadamku haddee rabbi hadduu si fiican u rumaysan yahay dhab ah taladiis oo dhan ilaahay buu u dhiibanayaa taladaas marka welwel la-aan ou ahaanayaa marka faltaqatahu iltiqaadka marka waxaa la yidhaahdaa wujuudu shayi min gayri talab shay aada iska hesho adoon raaraadinin dariiqan markaad iska socoto lacag meel iskaga daadsan markaad aragto soo qaado iltiqaadaa la yidhaha soo gurbiyey qofka wax raaraadin iyo fiirfiirin iyo aan loo marin iyagoon raadinin bayba sanduuqan arkeen marka faltaqata waxaa qaaday oo soo gurbiyey hu muuse waxaa soo qaaday aalu fircawna reer fircown ayaa soo qaadeen liyakuuna lahum daahirka waxaad moodaa laamku inuu yahay laamu tacliil meeshaasna marka waxaa ka dhalanayo muusey soo qaateen si uu ugu noqdo cadow ee iyagu markay soo qaadanayeen cadow haydinku noqdo may islahaayeenna maya marka laamkaani culimada waxay yidhaahdaan waa laamu ta laamu tacliil ma ahane laamulcaaqibaa la yidhahda ama laamu sayruura ayay yidhaahdaan qaarna waa diidayaan wax laamulcaaqiba la yidhaha ma jiree waa tacliil bay leeyihiin macnaha saxana waaye markaasi waxaana laga hadlayaa uun yani cilow uun saa u yahay nacam faltaqata waxaa soo qaaday hu muuse aalu fircawna fircawn aalkiisii baa soo qaaday liyakuuna ciribta dambe wuxuu noqonayaa lahum iyaga ou u noqon doonaa caduwan cadow iyo waxasanan miday ku murgaan ay ku tiiraanyoodaan oo ciil ayuu ku noqonayaa ina fircawna fircawn wahaamaana iyo haamaan wa junuudahumaa iyo ciidankooduba kaanuu waxay ahaayeen khaadiyiina kuwa gefsan bay ahaayeen wa qaalat imra'atu fircawna quratu caynin lii walaka laa taqtuluuhu casaa an yanfacanaa ow natakhidahu waladan wahum laa yashcuruun wa qaalat wax markii sanduuqii lasoo qaadee la furay waxaa kasoo baxay wiil wa qaalat waxay tidhi imra'atu fircawna fircawn xaaskiisii haweenaydiisii quratu caynin il qabowsigood sigeed ayaa lii aniga ii sugnaatay walaka adiga fircawn u adna kuu sugnaatay ilqabowsi ayaa anigana ii sugnaatay adna kuu sugnaatay laa taqtuluuhu ha dilinina casaa waxaa dha laga yaabaa an yanfacanaa inuuna anfaco ow amase natakida inaan ka dhiganahu isaga waladan ilmo wahum iyaguna laa sidaabay dheheen walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemayninba mulkigooduba inuu isaga ku baabi'i doono iyagoon ogeyn ayay sidaa yidhaahdeen wa qaalat waxay tihi imra'atu fircawna fircawn haweentiisii quratu caynin ilqabowsi baa lii aniga ii sugnaatay walaka adiga kuu sugnaatay laa taqtuluuhu ha dilinina casaa waaa waxaa laga yaabaa oo yacni rajo laga qabaa an yanfacanaa inuuna anfaco innaga ow amase natakhidahu inaan ka dhiganno waladan ilmo walxaal bay sidaa yidhaahdeen hum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemaynin ana halaakahum calaa yadayhi halaagooda in gacantiisa uu ku imaanayo ayb fircoon marka waa iska dhaafay wa alqa llaahu alla wuxuu ku riday calayhi korkiisa maxabatahu jacaylkiisa qalbiga loogu tuuray wa qaala limra'atihi haweentiisiiba wuxuu ku yidhi casaa an yanfacaki inuu ku anfaca laga yaabaa fa amaa ana anigu falaa uriidu nafcahu nafcigiisa ani ma rabo yidhi nafcigiisa aniga ma rabee adigu inuu ku anfaca laga yaabaa isagiina markaa yacni qalbigiisa waxaa loo geliyey xanaan iyo naxariis iyo ayaa loo geliyey jacayl quluubtan marka ilaahay baa iska gedgediyo waxaad arkaysaa qof ilmaha qaar ounan dhalin cunug ounan dhalin isaga ayaa jacayl qalbigiisa loo gelina ee waxaa la rabaa inuu isaga koriyo oo cunugaa sabab koriimadiisa inuu kaas u noqdo maba laga soo mari kara marka bal waxaad arkaysaa dadka qaar ilmo meel la isaga tuuray oo kale u naxariisanaya waa soo qaadaya markaas uu soo qaadaya qalbigiisa maxabaa loo gelina marka uu korinayo qalbigiisa aad baa loo jeclaysiina ilaa ilaahay wuxuu rabaa kan inuu marka waqtigii uu ugu talagalay gaari marka ilaahay isaga quluubta gedgediyo sidau doon u yeelan ayb markaa sidaasuu fircawn iyo marka ay ku qaateen wa asbaxa fu'aadu ummi muusaa faarigan in kaadat latubdii bihi lowlaa an rabatnaa calaa qalbiha litakuna min almu'miniin wa asbaxa wuxuu ahaaday fu-aadu ummi muusaa muuse hooyadii qalbigeedu wuxuu ahaaday faarigan mid maran wax kasto mid ka maran ayuu noqday ilaa muuse maahani cunugeeda waa sanduuqay ku riday badday ku tuurtay ama webiga qalbigeeda muuse maahane wax kale maba ku jiraanba inta kale faaruq ayuu ka noqday faariqan ay khaaliyan min kulli shayin wax kasto ilaa min dikri muusa wahamihi muuse xusuustiisa murugtiisa bes qowlu akhari lmufasiriin sidaas waay marka xasanulbasri isaga wuxuu yihi faariqan ay naasiyan mid maran oo hilmaansan maxoay ku hilmaantay muusena ay ugu hilmaantay tafsiirkan dambe haddaan qabanno lilwaxyi waxyigii aladii awxa allaahu ilayha alla uu waxyooday xiina amarahaa markuu amraayay an tulqiyahu fi lbaxri inay badda ku tuurto laa takhaafii walaa taxzaniidii ayay ku dhegtay qalbigeeda marka faaruqba iskaga noqou ka noqdayba tafsiirka labaadna sidaas waay kan koowaad baa laakiin loo badan yahayo muuse maahae wax kale qalbigeeda faaruq uu ka noqday in hushaan iyo kaadad waxay ku dhawaatayba la tubdii inay muujinayso bihi muuse inay soo muujisayba ku dhawaatay qalbiga siduu uga degay oo wax walbaa ay uga qalbigeeda uga maran yahay oo isaga keliya un qalbigiisu qalbigeeda uu ugu jiro waxayba ku dhawaatay inay iyadu sheegtaba oo ay bannaanka keentay illa waxa adiga qalbigaaga ku jiro ku jiro ku jiro waxaad ku dhawaanaya inaad afkaaga waa kasoo baxbaxsanayaan saasayba ku dhawaatay lowlaa haddii lala-yahay oysan ahayn an rabatnaa inaan xirnay calaa qalbihaa qalbigeeda qalbigaan u adkaynayoo inay bannaanka marka keento annagaa qalbigeeda ka adkaynay qalbigeedaan adkaynay marka bannaanka ma keenin waayo laakiin waa ku dhawaatay arrintaas iyadaa tacbiirka bal qur-aanka fiiri in hushaaniya kaadad waxay ku dhawaatay latubdii inay muujinayso bihi isaga bihi marka damiirkan waxaa loo celin karaa muuse bihi bimuusa inay muujiso ay kaadad latubdii bihi anahu ibnuhaa wiilkeedii inuu yahay inay bannaanka soo dhigtay ku dhawaatay min shiddati wajdihaa hilowgeeda darnaantiisa darteed say ugu hilowsan tahay waa ibnaah inay saasoo kala dhahdaa kasoo dhawaatay ayb ibnu cabaas iyo saasoo kale u ku fasiraya qaar waxay leeyihiin bihi damiirku wuxuu u noqonayaa waxyiga in hushaan iyo kaadad waxay ku dhawaatay latubdii inay muujinaysa bihi bilwaxyi waxyigii ayb waxyigii alla u waxyooday inuu alla usoo celinayo wiilkeeda inay bannaanka soo dhigtayba ku dhawaatay oy sheegto ayb saana waa lagu macneeyay laakiin kan hore ayaa loo badan yahay lowlaa haddii lala-yahay an rabatnaa inaan xirnay calaa qalbihaa qalbigeeda yacnii an rabatnaa rabdiga waxaa laga wadaa sabar iyo sugnaanshaan qalbigeeda siinay marka maynan soo muujinin litakuuna sidaana waxaan u yeelnay inay ahaato min almu'miniina mu'miniinta ilaahay ballanqaadkiisa rumaysan si ay u noqoto ayaanu sidaa qalbigeeda ugu adkaynay oo aan u xirnay qalbigeedii hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed